bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha agosto sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa degan xaaladda galbeedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasoo maalintii shalay la sheegay inay ku dagaalameen ciidamo taabacsan puntland iyo sidoo kale galmudug waxaana la tilmaamay qadar daqiiqada ah inay ka soconaysay galbeedka magaaladaasi rasaas aad u culus oo u dhexaysay dhinacyada dagaalamayey odayaal si iskooda isu abaabulay oo ka kala socday labada dhinac ayaa ku guulaystay in ciidamadaasi lakala qaado iyadoona saaka lagu soo warramaya xaaladda magaalada gaalkacyo inay tahay mid degan dhinaca kale maamulka puntland ayaa digniin u diray dadka doonaya hurinta colaadda u dhexaysa labada maamul kuwaasoo looga digisiy wadistooda waxaana sidoo kale baaq loo diray gaadiidleyda iyadoo ku mashquulsan daadguraynta dadka ku dhaqan goobaha lagu dagaalamay kuwaasi oo haatan loo horseedayo sida maamulku ka dhawaajiyay colaad sokayse gaadiidleyda ayaana loogu baaqay haddii ay ka tanaasuli waayaan arrimahaasi inay mutaysan doonaan ganaaxyo iyadoona la amray ciidamada fadhiya baraha kontarool ee dhinaca waqooyi ee magaalada gaalkacyo inay gacanta ku dhigaan tagsigii lagu arkaa asigoo dad ka daadguraynaya goobahaasi sida uu sheegay guddoomiyaha waaduqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland dagaalada u dhexeeya labada maamul ayaa waxay yihiin kuwo in badani kusoo laalaabtay qaybo ka mida magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo soodin u ah labada maamul ee puntland iyo sidoo kale galmudug iyadoo kal hore arrimaha dagaalada u dhexeeya labada dhinacna xal laga gaaray lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysay hurinta colaadahan haatan ka jira magaalada gaalkacyo walow lagu soo warramaya xaaladdu inay tahay haatan mid degan goobihii lagu dagaalamayna laga qaaday ciidamadii labada dhinac ee dagaalamay maleeshiyaad si iskooda isku soo abaabulay ayaa la tilmaamay maalintii shalay inay dagaal kala hortageen ciidamada fadhiyey barta kontarool ee ay maamusho galmudug halkaasoo dagaalku uu ka qarxay dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo dhinaceeda galbeed ayaana walaac ka muujiyey dagaaladan haatan kasoo cusboonaaday qaybo ka mida magaalada gaalkacyo kuwaasoo maanka ku hayo rabshadihii u dhexeeyay labada maamul iyo sidoo kale waxyaabihii kasoo gaaray kal hore maamulka somalilanna waxa uu ka dhawaajiyey in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ka baxday heshiisyo dhowr ah oo ay hore u wada galeen labada dhinac iyadoona maamulkan haatan uu ku eedeynayo dowladda federaalk soomaaliya in dacwad ay ka gudbisay qusuurka magaalada hargeysa u fadhiya dowladda turkiga kaasi oo horey u sheegay sidaa la sheegay in uu aqoonsaday baasaboorka maamulka somalilan uu leeyahay walow arrintaasi u beeniyey safiirka dowladda turkiga u fadhiyo geyiga soomaaliya axmed aadan ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa tilmaamay in arrintani ay tahay mid dhabarka ka jibinayso dadaaladii nabadda ah ee ka dhex socday labada dhinac iyo wadahadalladii u dhexeeyey waxa uuna sidoo kale sheegay dowladda uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud inay ka baxday qodobo dhowr ah oo ka mid ahaa waxyaabihii labada dhinac ay ku heshiiyeen sida hadalka uu dhigay
dacwadda ay qusulka somaal dowladda tarkiga u fadhiya hargeysa ama somalilan ay ka qoreen ee ahaa daba socday hadalkii ahaa somalilan baasaboorkooda ayaanu ku bixinaa fiisayalaan aqoonsanaa waxaan ka arkaya un miidiyaha qoraal ay dacwadaho ay qoreen runtii ma jirto laakiin kollayba haddii ay jirto waxa weya wada nasiib darooyinka waaweyn ee ay dowladda uu xasan sheekh ka taliyaa ay ku kacdo iyo hagaantaamooyinka ay somalilan kala kacaan waxa weeyaan berigii hore waxaa la isugu haystay dee ay wax tirsanayeen dowladda soomaaliya midowgii ay la midoobeen ilaa iyo xasuuq way maayeen dhibaatooyin iyo tacadiyo fara badan iyo xasuuq uu ka mid yahay yacni khayraadkii oon la wada sidan ay ka mid yihiin dhibaatooyinkii badnaa ee ay ka goosatay kalifa inay dagaalka u weysanaan la gasho waxaa kaga sii daran xaasidnimada ay xaasidayso ama ay horumarka kala dagaalamayso iyadoo magacii soomaaliya isticmaalaysa qodobada lagu heshiiyey kuwan iminka ay burinayaan aha in wixii xanafa iyo xangulufooyin iyo de hadallo in media la isku yidhahdo wixii lagu wada hadlo inay si ugu dhaqmaan ama lagu heshiiyo tan wixii horumara kale inaan la iska xaasidin wixii baa ay lagu heshiiyey baanay fulin laakiin tanin waxay ahayd mar ay isku dayayeen ay doonayeen inay de xeelada kusoo galaan soomaaliya yaadhito ayay udeenku u sheegtaan hargeysaanu tagnay wasiirka warfaafinta tagay hargeysa marka taasumay socon heshiiska kuma jirin qodobada haddaanan qadanayn halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer taliyaha ciidanka degmada buurdhuube ee dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay fureen waddooyin dhowr oo ka tirsan buurdhuube kuwa soo gala halkaasoo horey ay u goodoomiyeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee laga saaray degmadaasi maalmihii tagay degmada buurdhuure ee nawaaxigeeda waxaa ka soconaya dagaalo culus oo u dhexeeyay maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay kaabayaan kuwa midowda afrika ee amisom dagaaladaasi ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ka sheegteen guulo walow haatan la sheegayo in qaybo ka mida waddooyinka weli ay fadhiyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab cabdiraxmaan oo ah taliyaha degmada buurdhuube ee ciidanka dowladda ayaa waxa uu sheegay inay haatan fureen waddooyin dhowr ah oo uu sheegay in wax looga gudbi karo bulshada ku dhaqan degmada buurdhuubo asigoo dhinaca kalena tilmaamay inay wadaan qorshooyin kale ku aadan sidii loo furi lahaa waddooyinka waddooyin dhowr oo ka tirsan buurdhuubo waxuuna dhinaca kale ka hadlay in aysan haatan jirin deegaano hoostaga degmada buurdhuubo oo ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab marka laga reebo waxyaabo tugaaleysi ah sida hadalka u dhigay buurdhuubo waxay ka mid tahay degmooyinka godoosada horey uga mid ahayd laakiin hadda xilligan aan joogno waxay ka mid tahay degmooyinka furan oo dacdadkooda si fiican oo nolol xorriyad lay ku noolyihin oran godoonka ahaa annaga sabab badan baa jirta oo aan sameynay oo godoonkaas lagu kaftoomay sarfeyn badan ay saamay iyo shaqooyin badan oo wadooyinka iyo aadaasan ku sameynay baa jira haddana wax liba kama jiraan waqtiyadaa dab way furnay degmada buurdhubo ganacsigeeda iyo isu socodka degmada aad buu usii fiicnanaya wanaag damba ha way imaadaan macaashada dhan kasta way ka imaadaa wayna hadda wayna furanta wadooyinka maya wadooyinka caadiga ahaa oo xirnaa sida wadada isku xirta buurwe qasaxle oo kaleeto oo marka hore quleynkana dadka xireen hadda caadiga ushaqeynaysaa macaashadana toos way imaanaysaa degmada walaal ma jiraan deegaanada buurwe has imaadeen al-shabaab maamulaan laakiin nimankan waa niman qoleysta oo dadka inay baadi lacaga ka qaataan qorshooda ahaa wax kaloo dhan u imaadeen ma jirto meesha difaaciyaga ay degan yihiin ma aysan ahayn ha waa jiraan qorsho aan sameynay qorsho aan sameynay waxa weeye annagu haddaan nahay ciidanka dowladda degmada buurdhubo waxaa jira sarfeyno iyo howlo sahamay shaqooyin aan ka wadna nawaaxiga degmada buurdhubo ayaantaanba way socdeen ilaa dhowr isbuuc haddana way sii socon doonaan waxaan ugu talagalnay inaan ka sifeyno qodobinka labadiidka ah dadka degan deegaanka buurdhubo saxo iyo lin taa iyo haqasho ayagu ahaa uuna soconaya howlgalkaiyo intaa kumeelkaan doonaa degmada buurdhuube waxaa ka dhacay maalin ka hor dagaalo u dhexeeya shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa midowda afrika ee amisom dagaaladaasi ayaa galaaftay nolosha ku dhowaad toban ruux oo toddoba ka mida la sheegay inay yihiin maleeshiyaadkii al-shabaab sida saraakiisha ciidamada dowladda oo ay sheegeen laba askari oo ka mid a ciidanka dowladda soomaaliya iyo qof rayid ah sida aynu ku helayno wararka laga helaya degmadaasi muddooyinkii dambe ayaa waxaa ka jiray qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka in ay soconayaan dagaalo u dhexeeya maamulka jubbaland oo ay kaabayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom iyo dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab oo weli gacanta ku haya gobolka jubbada dhexe oo ah oo ay ku taalla xaruntii maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe magaalada cadaado oo ah xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ayaa waxaa ka bilowday soo xulista ergooyinka matalaya maamulkaasi ee ku aadan doorashooyinka sanadkan lagu wado inay ka dhacaan soomaaliya wararka aynu ka helayna magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ama maalinta beriha lagu wado in halkaasi lagu xareeyo odayaal gaaraya kow iyo labaatan la sheegay inay matalayaan dadka kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo kuwaasoo siminaar uu kaga bilaabanaya magaalada waxaana kulamo kule magaalada cadaado guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo sidoo kale kan waa odayaasha la tilmaamay inay ka imaanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ayagu ka qayb qaadanaya soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamul xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaashan ayaa lagu wadaa in magaaladaasi looga furo siminaar ku aadan arrinta la xidhiirta shaqadooda ee asoo xulista waxaana arrintani warbaahinta u xaqiijiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug waxayna u yimaadeen inay gudagalaan howlahoodii shaqo oo halkan inay ka dhacdo doorashadii xildhibaanada heer federaal dhinaca dowlad goboleedka galmudug odayaasha guud ahaan waxaa la socotaa tirada guud ee hadda dowlad goboleedka galmudug kasoo jeeda inay yihiin koob iyo labaatan xubnood xibno kalena horay ayay usii joogeen gobolada dhexe dadan si la socota kolley muddo saddex ishaa iyo muxuu ahayn odayaashu halkan waxay ku yeelan doonaan seminar ama workshop ay uga tashanayaan sidii ay shaqada uwada u gudageli lahaayeen iyo qaabkii shaqada loo qaban lahaa iyaga iyo guddiga doorashada dadban ee dowlad goboleedka galmudug kadibna waxaa la cilaamin doonaa insha allahu haddii alla idmo sida la socota magaalada hadda waxaa kusoo bilowday ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanada kadibna waxaa ku xigi doona qaabkii la jadulgareeyo ama la cilaamiyo xilligii ergooyinku imaan lahaayeen waa qaabkii jadulkii shirkii madasha heer qaran ee jadulkii lagu soo sameeyey ayay ku socdaan oo ahayd in xilligan ay yimaadaan odayaasha dhaqanka duubabka dhinaca galmudug dowlad goboleedka galmudug kasoo jeeda dhammaanna dee maamul goboleedyada siday u tegi doonaan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ayaa haatan laga dareemaya qabanqaabada u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka ee lagu wado dabayaaqada sanadkan inay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo haatan xilligii loo madarsanaa doorashooyinkaasi ee lagu daraynaa ay ka harsan tahay laba bilo qura waxaana soomaaliya ay geli doontaa marxalada kale marka la gaaro xilligaasi waxaa si habsami leh magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaga soconaya qaadashada kaarka minishibiya oo ay gobolka banaadir soo rogeen in la qaato kaasi oo haatan loo qoondeeyey in laga qaatay ilaa iyo afar goobood qaadashada kaarkan ayaa waxa uu ka dhigay maamulka gobolka mid ay ku xidhan tahay shuruudo adag waxaana loo sheegay dadka aan qaadan inaysan ka dhoofi karin kana soo degi karin qaybo ka mid ah garoommada ku yaala gobolka banaadir gaar ahaan midka ugu weyn ee aadan cabdulle international elebort guddoomiyaha gobolka ayaana horey kaga dhawaajiyey in cid calaaliyo ciddii qaado weyso hay la kulmi doonto dhibaatooyin aada u culus taasoo ay ka mid tahay safarada iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dhowr ah haddaba qaadashada kaararkan ayaa waxaa muddooyinkii dambe la sheegay inay ka soconaysay ilaa iyo afar goobood waxaana ka mid ah degmada shangaani ee gobolka banaadir goobihii ay ka soconaysay oo aan booqasho ku gaaray waxaana la kulmay dadyow kala duwan ugu horrayse agaasimaha waaxda dabdhigista ee gobolka banaadir ayaa iiga sheekeeyey siday u soconayso qaadashada kaararkan iyo dhaq iyo qaabka ay u qaadanayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho horta lacagtiisa guud ee lagu qaadanayo waa lacag toban sideed dollar ah qofka degmada uu degan yahay degmada uu degan yahay ayuu tegayaa waxaa yaala form formka degmada yaala ayuu buuxinayaa lacagta lagu qaado formka degmada laga qaadanayo waa hal dollar qofka formka laga buuxinayo waxaa laga doonayaa hal dollar halka dollar markuu dhiibo kadib waxaa jirta tilaabo labaad oo qofka uu aadayo oo ah meesha looga qaadayo sawirka iyo suulka meesha sawirka iyo suulka qofka looga qaadayo wuxuu ku dhiibayaa lacag toban iyo todoba dollar marka marka laisku daro lacagta toban iyo sideed dollar waa lacagta qofka kaarka uga baxayso haddaba haddii ay jarato inta awoodo kaararkan qaadashadooda waxaa jira bulsho kale oo aan ka bixi karin qaadashada kaarkan aanan awoodin in sidoo kale ay jartaan maxaa kaga qoondaysan maamulka gobolka banaadir waa kan mar kale agaasimaha oo arrintani sharaxaya waa dareemi karnaa in xaaladda maanta waddanka uu maraayo dhaqaale ahaan inay liidato marka marka hore shacabka ku nool gobolka banaadir oo isku jiro guud ahaan waxaa laga codsanayaa kaarka inta qaadan karta ee awoodo dad awoodaa jire inta qaadan karta ee awoodo inay qaadato inta kaleetana gobolka ayaa dib iskugu laabanayo saa go-aan ka gaaraya waxaa dhab ah inay jirto bulsho badan oo dhibaataysan oo ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaas oo aan awoodin bixinta lacagahan gaaraya siddeed iyo tobanka dollar ee lagu qaadanaya kaararka taasoo laga yaabo muqdisho dad ku dhaqan qaarkood in muddo bila ay biishaan lacagahaasi waa dadka danyartaa oo aan loo qoondaynin meel ay ka qaadan karaan kaararka si bilaash ah mana jirt mana muuqato arrin ku aadan in loogu adeegayo sida ay dadkaasi rabaan balse maamulka gobolka banaadir ayaa hore u sheegay in qaab kale loo xali doono cidda aan kari karin qaadashada kaararka minishibiya dadka qaata ayuu gobolka haatan ku qiyaasay ku dhowaada ilaa iyo shan kun oo ruux iyadoo lagu tilmaamay magaalada muqdisho inay degan yihiin dad kor u dhaafaya laba milyan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta waxaan idiin akrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh